Tababarkan oo loo furay maamulayaasha iyo wakiilada ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Galinsoro oo socon doona muddo saddex cisho ah ayaa ku saabsan ka faa'iidaysiga iyo ilaashiga mashaariicda laga fulinayo magaalada. Muddada uu tababarku socdo ayaa ka qaybgalayaashu ay isdhaafsanayaan aragtiyo wax dhisa oo ku saleysan ka faa'iidaysiga mashruuca nalalka ku shaqeeya tamarta cadceedda ee solar system-ka loo yaqaano. Mashruuca maanta tababarkiisa la daahfuray ayaa waxaa fulinaya Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowlad Goboleedka Galmudug. Guddoomiyaha magaalada Galinsoro ee gobolka Galguduud Mudane Xirsi Muuse Maxamuud oo ka hadlay furitaanka siminaarka ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay ilaashadaan mashaariicda laga hirgelinayo magaaladooda, isagoona u mahadceliyay deeq-bixiyayaasha oo ah dowladda boqortooyada Norway.
diisu inay inay ogaadaan in loo keenay solarkan ayaga loo keenay in uu ayaga anfacahayo inay ilaashadaan inaysan dowlad kaleta iyo ummado kale aysan lahayn oo ayagu ay leeyihiin oo ayagu ay ilaashadaan oy ilaashadaan oo ayagu ay dayactirtaan wixii ka xumaadana ayaga oo ka xumaaday wixii fiicanna ayaga uu u fiican yahay taas inay la socdaan cid kasta oo gacan ka geysatay oo deegaankan gacan ka geysatana waa uga mahad celinaynaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol haddana waxaan usii baahidii shalay aan u qabnay soolarka maantana waa u baahannahay wuxuuna ka qayb qaatay qayb ka mida amniga sababta oo ah dhulkii mugdiga ahaa oo madoobaa oo gabdhaha iyo dumarka iyo caruurta ay ka baqi jireen maanta laga baqi mahayo qofkii dhib samaynahaya meelihii ku gaban jira oo mugdiga ah maanta kuma gaban karo waa meel leyr uu hayo
qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarka oo la hadlay warbaahinta star ayaa sheegay inay wax badan ka filayaan siminaarkan waxayna u mahad celinayaan dowladda soomaaliya iyo saaxiibadeed dowladda norway oo mashruucan maalgelinaysa shantii bishii janaayo ayaa magaalada galinsoor laga dhagax dhigay mashruuca nalalka cadceedda ee ku shaqeeya ee soolarka loo yaqaano oo laga fulinayo saddex magaalo oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo kale ah galinsoor balanballe iyo dhuusamareeb waxa uuna mashruucan bixinayaa ilaa iyo boqol toban ilaa iyo boqol iyo toban soolarka cadceedda ku shaqeeya oo saddexdaasi magaalo loo qeybin doono iyadoona magaalada galinsoor ay helayso afartan leerarka soolarka ah cabdifataax shaarkey warbaahinta star magaalada muqdisho